الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه waxaynu maanta ka qaadi doonaa insha allahu tacaala xadiidka shanaad intaynan xadiidkaa u gudagelin masaaishaaynu soo qaadanay waxaa ka mid ahaa xadiidu cabdillahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu xadiiskaas ayna ugu dambeeyey soo maa waxaa la yidhi xadiidkaa qeyb ka midi waa daciif baa bacdu ahlilcilmi tilmaamay xadiidkii صaxiixaynka ku sugnaa bukhaari iyo muslim min xadiidi cabdillahi bni mascuud ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni umnih qeyb ka mida ayaa bacdu ahli اcilmi ay daciifiyananu ka hadlay yaa soo koobay meel culus baan ka bilaaban maayo haye aywa maxaa lagu sheegay waxa weeye fawllahi اladي laa ilaha غayr intaa dambe ina axadakum la yacmalu bicamali ahli اljana iyo wixii ka dambeeya ayaa bacdu ahli اcilmi waxay yidhahdeen waa mudraj wey sida riwaayaadka qaar laga faa'idaysanayo laakiin waxaan tilmaanay raajixu inuu yahay inay xadiidka la xidhiidho oo ay sugan tahay ayaa waxa weeye xoog badan su-aal baa halkan laygu keenay haddii cid inaga kaafinaysa la helo idinkaan idinku soo celinaya xadiidka cabdullahi bni mascuud aynu tilmaanay ina axadakum yujmacu khalqu xadiidkaas waxaanu yihi xadiid baa daahirkiisu khilaafsan yahay muslimka ku sugan min xadiidi xudayfata bni asiid halkan waxaa laga dhigay xudayfa ibn lyamaan maaha ibn lyamaan labada saxaabada xudayfa la yidhaahdaa laakiin waa xudayfa ibni asiid radia allahu canhu bifatxi lhamza saxaabada qaybna usayd baa la yidhahda sida usayd ibn alxubayr oo kale qaybna waa bilfatxi sida asiid marka saxaabigan waa xudayfa ibni asiid saxaabiga la yihahdo labada xadiid ayaa waxa weeye aynu jamcinay oo aynu tilmaanay inay iskhilaafsan yihiin sida ka muuqata meeshay iska khilaafsan yihin aa tilmaamaysa intaa jawaabta loo gudi ardayda de waxa ku fiican microfoonkana ku fiican mu si kale waxay noqonaysa inaan soo celiyo jawaabta haye waxaa ishkaalkuu ka soo baxayaa xadiidka xudayfa waxa uu tilmaamayaa haddii manidii ama candhuurtii ilmagaleenta gashay ay gaadho afartan ama labiiyo afartan ama shan iyo afartan riwaayaadku isku khilaafsan yihin yacni afartan kaa koowaad haddii uu dhammaado oo afartankii labaad ay bilaabmaan in waxa weeye ilaahay malag usoo dirayo malagaas uu qaabaynayo qaabanay yani wuxuu calaamadinayaa inta madaxa noqonaysa iyo inta lugta midig noqonaysa ayuu qaabaynaya qaabayntaana waxa wey waxay yidhaahdeen wuu calaamadinaya ninka muhandiska ahi soo mukhaab ma sameeyo khiyaali mukhaab buu sameeya soo ma mukhaab noocaas oo kalea buu sameynaya ba waa sawaraha halkay ka wada xadiidka waxaa ku guda sugan marka malagu intaa uu sameeyo ayuu waxa weeye malagu qorayaa malaba musawaa dadig mashaqiba musawaa saciid laakiin xadiidku ma tilmaamin naftay lagu abuuraya ma tilmaamin xadiidka cabdillahi bn mascuudna wuxuu inoo tilmaamay haddii uu gaadho waxa weeya ilmuhu uu gaadho afar bilood uu dhaafo in waxa weeye naftana lagu abuurayo lana qorayo waxa weeye malaba mise waa dadig mashaqiba mise waa saciid idan juz-iyada ay isku khilaafayaan maxay tahay xadiidka xudayfa ma tilmaamin ilmuhu haddii uu gaadho afartan iyo wax ka badan afartankii koowaad haddii uu dhammaysto naftay lagu abuurayo muu tilmaamay soo ma sidaa muu tilmaamay laakiin wuxuu tilmaamay in qoraalkii la samaynayo xadiidka kalena wuxuu tilmaamay afar bilood haddii uu gaadho in naftana lagu abuurayo qoraalkiina la samaynayo idan xadiidka afarta bilooda waxaynu nidhi isaga mas'alada ku saabsan afar bilood haddii uu gaadho uurkii in nafta lagu abuurayo xadiidka cabdillaahi ibni mascuud aynu soo dhiganay ayaa inoo tilmaamay hadalkama taagan nafta in lagu abuurayo afar bilood waxa wey iyadu halkaasay musali laakiin waxaa ku saabsan quraad xadiidkan cabdullaahi ibni mascuud waxaynu tilmaanay inaanu ka cadday oo culimadu waxay yidhaahdeen waxaa lasoo sheegay xaaladihii baa lasoo sheegaya xadiidka cabdullahi ibni mascuud ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummihi arbaciina yawma nudfadan halkaasaa waxaa gelaysay haddii xadiidka kale aynu tixgelinno qur-aankii baa gelayay soo ma oo xadiidka kale waxaynu ka qaadanay qaybta qor-aanka baynu ka qaadanay waayo naf lagu abuurayo mashi laakiin xadiidka cabdullahi ibni mascuud maadaama uu faahfaahinayo marxaladaha kala duwan ee ilmuhu marayo ayaa waxa weeye waxaa la dibdhigay qur-aankii baa la dibdhigay oo waxaa la yidhi yujmacu khalquhu fii baطni ummihi arbaciina yawma nudfa uma yakunu calaqatan midla dalik uma yakunu mudgatan midla dalik saasaa loo tilmaamay marka waxay leeyihin culimadaasi qadiyadda ku saabsan qoraalka malagu samaynayo waxa ay tahay waxay gelaysaa afartanka koowaad marka u dhamaaday ayay gelaysaa sidaas ayaynu labada xadiid u jamcinay xagga ku saabsan nafta xilliga lagu abuurayana waxaa inoo tilmaamay inoo cadeeyey xadiidka cabdillahi ibni mascuud oo wax mushkilaahi kuma sugna wax mushkilaahi waxa weeye kuma sugna culimo kalena waxay yidhaahdeen xadiidka cabdillahi ibni mascuud nafta in lagu abuurayo qoraalkana la samaynayo labadaba waa inoo tilmaamay walidaalik qoraalkii haddii la qadimay naftana lafteeda haddii waxa weeye ay dhacdo oo waaqica laga soo helo ma diideyso yani dadku waxay u badan yihiin afar bilood haddii ay dhamaystaan nafta in lagu abuuro laakiin ka hor way dhacdaa in waxa weeye nafta lagu abuuro waa shay waaqica oo banaan bay yidhaahdeen waxaanay ku xoojiyeen in waxa weeye ay dhacdo ilmuhu isagoo afar bilood aan gaadhin inuu caloosha ka dhaqdhaqaaqo dhaqdhaqaaq inuu sameeyo ayaa dhacda weydahay sidaana bacdu ahlilcilmi ayaa waxawey ku macneeyey laakiin sida mashhuurka culimada badankoodu ay ku tageen waxa ay tahay afar bilood wixii ka dambeeya welibana culimada qaar waxay yidhaahdeen afar bilood iyo toban habeen ama toban maalmood ayaa waxawey nafsiga lagu sameynaya sidaas ayaa mashhuura waxaynu tilmaanay axkaam inay ka dhalanayso aynu soo tilmaanay waxaa uli musanifku raximah llahu tacala imaamu nawowi alxadiid alkhamis xadiidka shanaad can ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood waxaa laga wariyey ummi cabdillaahi cabdillaahi hooyadiina ah waa kunyadeedii caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay waxa uu yihi man axdada qofka kusoo cusboonaysiiya fi amrina ay fii diinina diintayada haada kan ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa kaa uu soo cusboonaysiiyey mardud raddun ay marduudun calayhi waa mid lagu celiyay rawahu bukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim ayaa xadiidka isku waafaqaya wa fii riwaayati limuslim riwaayo muslim ku suganna waxay tilmaamaysay man camila ninka ku camal fala ee sameeya camalkaasina sida xadiidka lafdiga hore tilmaamaya waa camal diinta ka mid a ma aha camal adduunye ma ah camal cibaado ah oo diina oo ilaahay lagu dhowaanayo qofka camalka noocaasa sameeya camalkaasoo laysa calayhi amruna yacni diintayadu waxa weeyaan aan ka mid ahayn fa huwa raddun camalkaasi waa mid lagu celinayo raddun waa faclun bimacna mafcuul oo waxa weeye waa mid lagu celinayo oo waxa weeye aan laga aqbalay camalkan xadiidkan waa xadiid cadiima aada iyo aada u weyn oo jawaamicii nebiga ka mid a calayhi salaatu wasalaam waxaanaynu soo tilmaanay markaynu ka soo hadlaynay xadiidka inama alacmaalu biniyaad in culimadu xadiidka ay ku tilmaameen inuu yahay nisfu diin diinta bar inuu ka yahay barka kale waa xadiiskii halkaasaynu kusoo sheegay nuskii kale waa xadiidkooda idan xadiidkani wuxuu noqonayaa maxay nisfu diin buu noqonaya taana waataynu soo macnaynay acmaasha ama cibaadaadka diinta ee ilaahay lagu dhawaanayo miisaan daahira iyo miisaan baatina bay leedahay miisaanka baatinkaa waa niyadi xadiidkii inama alacmaalu biniyaat baa inoo soo ka soo hadlay oo camalka inuu ansaxay oo ilaahay agtiisa laga aqbalayo xagga qalbiga xadiiskaasaa ka soo hadlay haddii niyadu fiican tahay oo ikhlaas lagula yimaado camalkaasi waa camal maqbuul haddii niyadu xun tahayna waa la celinay camalkaa la aqbali maayo inama alacmaalu binniyaat kumaynan soo odhan tasixu binniyaat niyooyinka ay ku ansaxaysa oo niyooyinkaa lagu tixgelinay qayb buu ah yani wixii qalbiga ku saabsanaa ee acmaasha la xiriirayay ayuu xadiidkaasi miisaan u ahaa xadiidkanina acmaashii muuqanaysa yani camal kasta oo la samaynayo wuxuu leeyahay qayb daahira iyo qayb baatina ayuu leeyahay xadiidkanna acmaasha qaybta muuqanaysa ayuu miisaan u yahay qaybtaa muuqanaysa maxaa lagu miisaamaya waxaa lagu miisaamaya camalka aada samaysay niyadaadu haba wanaagsanay oo xadiidkii hore hawshiisa ka soo bax oo niyadaba wanaagsan oo taa ka soo badbaad laakiin waxaa ku taalla camalkaa aada samaysay sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tasay camal sunna a maya mise waa camal bidca ah waayo niyadu keliya kuma fila kam min mubtagin lilkhayri lam yusibhu waa kii lahaa cabdullahi bn mascuud waxa weeye badanaa min wanaag doonaya cibaado yani niyadiisu fiican tahay lam yusibhu laakiin aan haleelin oo camalkiisaasi uu yahay maalinta qiyaame hadaa mansuura oo aan laga aqbalin idan xadiidkani waa nasu diin diinta bardukeyd waxaa kaloo lasoo tilmaamay xadiidka inama alacmaalu binniyaat inuu yahay thulutu diin diinta saddex meelood oo meel kanina ka mid buu ah haddaynu saa eegnana wuxuu noqonaya xadiidkani wuxuu noqonaya saddex meelood oo meel waa inama alacmaalu binniyaat iyo xadiidkan iyo xadiidka inoogu xiga ina alxalaala bayin walxaraama bayin qolo kalena waxay yidhaahdeen xadiiku inama alacmaalu binniyaat islaamka rubcu ka yahay afar meelood oo meel ayuu yahay waa saddexdaa aynu soo sheegnay iyo xadiidkii zuhdiga ka hadlayo isaguna inoo iman doono idhab fi ma cinda annaas yuxibaka annaas waxaad ka fogaataa dadku waxay haystaan dadku waa ku jeclaanay marka haddaad xoolahooda hurdayso waa ku jeclaanay idan xadiidkani waa xadiid cadiima waxaa la yidhi waa nisfu diin thulutu diin rubcu diin baa lagu sheegay waxay ka soo warinaysaa caaisha radi allahu tacaala canha halkana waxaa loogu sheegay laba kuniyo kuniyada koowaad waxaa la yidhi waa umi lmu'miniin waa laqab ama kuniyo lagu magacaabayo xaafidka nebiga dhammaantood wa azwaajuhu ummahatuhum ilaahay waxa uu yihi xaafidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ummahaatuhum ay ummahaatu lmu'miniin annabiyu awla bilmu'miniina min anfusihim wa azwaajuhu ummahaatuhum ummahaatu lmu'miniin walidalika mid kastoo ka mid a waxaa la yidhaahdaa ummi lmu'miniin ayaa la yidhahdaa hooyadaasina ma aha hooyadii ina dhashay oo kale axkaamtii ay lahayd ma qaadanayso waxay ka qaadanayaan xagga xurmada iyo ixtiraamka iyo weynaysiinta iyo makaanada ayay ka qaadanaya laakiin maxram haddii aynu sooba gaari lahayn uma umayna uma noqonayn sida saxaabadiiba aan maxramka aan u ahaynin aanay ugu ahayn ee xagga xurmada iyo makaanada ayay waxaweye ka qaadanayaan taana waxaa ka mid a guurkoodu inaanu banaanayn oo in la gowsadaa walaa an tankixuu azwaajahu min bacdihi abada masaa-ishaas ayaa waxa wey looga jeeda ummi cabdillahna waa kuniyadeeda rasmiga ah oo waxa weeye lagu kuniyeeyey oo waxa weeye nebiga ayay weydiisatay kunyo dabeedna nabigu wuxuu ku wuri iftanii bibnika cabdillah inankaada cabdillahi la yidhahdo waa cabdullahi bnu zubayr iyadu ma dhalin walaasheed asmaa binti zubayr baa dhashay ninkaa isku kuniyee ayuu nabigu ku wuri calayhi salaatu wasalaam waxaana laga qaadanayaa qofku isagoo aan waxba dhalin inuu kunya la baxo inay waxaweye banaan tahay qisada caaisho ayaa u daliila walow bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdaan way dhicisay oo ilmo aan noolaan ayay dhashay kaasaa magaca iska laha ay yidhaahdaan laakiin qowlkaasi waa qowl daciifa sababku waxa uu yahay inaan la ogeyn ama aanay dhalin dhicis iyo wax nool toona ee kunyadana ay tahay wax banaan qofku isagoo aan waxba dhalin inuu kunyo la baxo caaishana sidaad ogsoon tihiin waxay ka mid ahayd culimadii waaweynaa ee saxaabada ee fatwada loo daba fariisanay ibnulqayim sida iclaamka uu ku sheegayo waxay ka mid ahay lixda saxaabi ee saxaabada ugu fatwada badan loogu su-aasha weydiin badan yahay ee ugu fataawaha badan marka fataawaha saxaabada la jamciyo lixdaasay ka mid ahay wاlbaحru awfaahm fataawa wacmar wanajlh wazawjaة lhaadi اlabr wاlbaحru waa ibn cabaas awfaahum fataawa isagaa ugu fataawo badan saxaabada wa cumar cumarna waa ugu fataawo badanya wanajlhu ina cumar isna waa ugu fataawo badanya waa cabdullahi bn cumar wa zawjaة lhaadi اlabr iyo waxa weeye xaaskii nabiga oo caaisha ahaa ayaa iyaduna waxa weeyaan ugu faaida ugu fataawaba uma ibnu mascuudin wa zaydin wa cali kadibna waxaa kusoo xiga ibnu mascuud iyo zayd ibnu thaabit iyo caliy bnu abi aalib ayaa xagga fatwada kusoo xiga walidalik waxay ka mid tahay saxaabada ugu horeeya ee waxa weeye fatwada iyo cilmiga loo daba fadhiisto ayay ka mid ahay waxay tihi caaisha radia allahu tacaala canha qofka diinta kusoo daraysiiya ama kusoo cusboonaysiiya waxaan ka mid ahayn haddii la yidhaahdo diin haddii la yidhahdana waxaad ogsoonaanaysaa waxyaabaha lasoo cusboonaysiinaya adduunyada ku saabsan inaanay soo gelin waxyaabaha cusub ee adduunyada ku cusub haddii ta ay tahay gaadiid oo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam gaadiidka hadda aynu isticmaalno lama isticmaali waxa laga hadlaya waa diinta laakiin wixii adduunyo ku saabsan waxa weeye iyadu waa mid banaan aan isha lahay ka mushkiladaahi ama dhibaatadu ka imanaysaa waa inuu qofku jidaysto wado u waxa weeyaan ilaahay ugu cibaadaysan wataynu soo tilmaanay xuquuqda nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ka mid tahay an laa yucbad allahu ila bima shara ilaahay inaan lagu caabudin wixii nebi maxamed jideeyey mooyaane wax kale wixii nebi maxamed inoo jideeyey ayuun baa allah subxaana watacala lagu caabuday bidcaduna ama shayga muxdadka ah waxaa muxdad fi diin ah ama bidcada ah waxa ay tahay waa wado cusub ama camal cusub oo waxa weeye diinta lagu soo cusboonaysiiyey oo shabahaysa ama loo ekaysiinayo cibaadooyinka loo ekaysiinayo oo qofku ilaahay uu ugu dhowaanayo kaasaa waxaa la yidhaahdaa bidca ayaa la yidhahda ariiqatun mukhtalaqatun fi diini tudaahi sharciya qofku uu ekaysiinayo ama uu uga jeedo inay cibaado tahay saasontihiina waa waxaan banaanayn ma nabigu calayhi salaatu wasalaam aada iyo aada buu wadiy faina kula muxdadatin bidca wa kula bidcatin dalaala nabigu waxa u tilmaamay wax kasta oo diinta lagu soo cusboonaysiiyaa inay bidca tahay bidca dhammaanteedna waa balaalo waa baadil baadidana waxa weeye naar baa lagu gelayaa ayuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam allah subxaana watacaala waxa uu yihi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmati diinta ilahay baa kamilay wala dhamaystar ciddii sheeganaysa wax cusub oo cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaanayo sida imaam maalik uu tilmaamay waxa uu sheeganayaa ana nabiya sala allahu alayhi wasalam khana risaala waa qof sheeganaya nebi maxamed diintii wax looga baahnaa dadka inuu soo gaarsiiyo inuu ka tegay oo ummaddii uu khiyaamay ayaa waxa weye ka dhalanaya bidcaduna sidaa nabigu tilmaamay dhammaanteed waa baabul walidaalika taqsiimka waxa weeye lasoo naqliyo in bidcadu ay u qaybsanto waajib iyo mustaxab iyo makruuh iyo muxaram iyo mubaax ta noocaasi waxa weeye shay saxiixa sababtoo ah lafdiga kulli la yidhaahdo waa alfaada cumuumka ku xadud nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam ma soo kala istifnoon waxa uu tilmaamay kullu bidcatin dalaal waa kuliy waxa weeya bidcatan maa shay waa baali buu nabi ku tilmaamay alayhi salaam ninka ka daba tegaya ee inay bidcada waxaa kamid a qayb baadiya iyo qayb sunna ah iyo qayb waajiba qofka noocaasi waa qof nabigii ka daba tegay nabi alayhi salaatu wasalaam culimada sidaa iطlaaqay ee waxa weeye alfaada noocaasa isticmaalay bidcada inay uqaybsanto mid waxa weeye wanaagsan iyo mid xun ugama jeedaan ta wanaagga ay ku sheegayaan inay bidco tahay oo bidcada inaynu qeexayna kama wadan ee shay diinta ka mid ah ayay waxa weeyaan uga jeedaan oo waxa weeyaan culimadu waxa ay tilmaameen oo ay sheegeen xadiidu jariir ibn cabdillah oo saxiixa muslim ku sugan nabigu waxa uu tilmaamay man sana fi lislaami sunata xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha min bacd nabigu waxa uu tilmaamay qofka sunno waxa weeya jideeya sunno qofka jideeya ee waxa weeya keena inuu asharkeeda helayo cidda kaga dayataana asharkeeda ay helayso xadiidkaas sida la ogsoon yahay sunnada la sheegayaa ma aha sunno cusub ee ujeeddadu waxa ay tahay sunno dadku ay ka tageen ama la ilaawo ama la dilay qofka nooleeya ayaa loo jeeda walidaalik nooleyntaa uu noolaynayo haddii dadka loo eego ama bulshada loo eego waxay la tahay wax cusub bay la tahay wax cusub ayay la tahay iyadoo dhinaca laga eegayo ayaa bacdu ahlilcilmi waxa weeye ku ilaaqayaan inay bidco tahay oo ay leeyihiin waa bidco wanaag walidaalika waa say odhanayaan waa bidco waajib ama waa bidco sunna ujeeddadu maaha laakiin waxaan diinta far iyo raadkooda ku lahay inay bidco ku sheegayaan maaha taana waxaa kugu daliila cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu wa fii nicmati lbidcatu haadihi salaada taraawiixda bishii ramadaan ayuu soo baxay dadkiiyo koox kooxa tukanay nin baa tukanaya laba nin baa ku xidhanay nin kalaa koona ku tukanaya shan baa ku xidhanay midina keligii buu tukanaya dadkiiyo awsaaca oo kooxa ah oo mutafariqiina ayuu ku soo baxay kadibna wuxuu yihi haddii aan imaan keliya ku jamcin lahaa ayaa haboonaan lahaa hal imaan buu usameeyey hal imaan ayuu u sameeyey kadibna habeen dambe habeenkii ku xigtay ayuu kusoo baxay ummadii oo safan oo imaam keliya kuwooda daba tukanaya salaadii taraawiixda ayuu kusoo baxay hadalkaas uu yihi nicmatu bidcatu haadi bidcada aanu keenay baa nicmo lahaa bidcadu siduu sameeyey may ahayn waayo salaada taraawiixda in jamac lagu tukado nabiga calayhi salaatu wasalaam baa sameeyey sida uu tilmaamaya xadiidkii zayd ibni thaabit ee bukhaari muslim ku sugnaa nebigu inuu usoo baxay salaadii buu usoo baxay kadibna wuu tukaday kooxdaa ku daba tukaday saxaabadii ka mid a habeen labaadkii uu soo baxay kooxdiibaa koox kale u sheegtay intii ka badan baa isu soo baxday habeen saddexaadkii buu nebigu soo baxay kadibna masjidkii oo buuxsamay ayuu nebigu yidhi calayhi salaam habeenkii afraad ayaanu nebigu usoo baxay wuxuuna nebigu tilmaamay waxa uu yihi xaalkiina waan ogaa laakiin waxaan u gaabsaday khashiitu an yugtaba calay waxaan ka bakay in laydinku waajibiyo oo sidaa haddaan jamaca idinku tujiyo in waxa weeye laydinku waajibiyo oo salaadihii shantaa lix lagaga dhigo ayaa waxa weye ka baqayu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam walaw kutiba calaykum maa sallaytu maa qumtu haddii laydinku waajibin lahaana maydaa tukatay dabeedna nebigu sabab iyo cillo ayuu waxa weeyaan uga gaabsaday oo salaadan jamac lagu tukado nebigu uu u toojiyey cilladaasina waxay ahayd xilligaasi inuu ahaa xilligii waxyi uu soo degayey dee waxaa dhici kartay haddii nebigu sidaa u tujin lahaa oo laazimi lahaa in dadka lagu waajibiyo isagoo isagoo ummadda uga baqayo wax lagu waajibiyo ayuu nebigu uga gaabsaday laakiin xilliga cumar bn khadaab cabsida noocaasi meesha waa ka baxay waxyima soo degay nebiguna wuxuu dhintay iyadoo salaadaasi ay sunno tahay oo ay banaan tahay ayuu nabigu cumar ibnu khadaabna saasuu soo nooleeyey nooleyntaa uu soo nooleeyey ee uu cusboonaysiiyey ayuu waxa weye bidcawdi malaha walidalik khulaafadu waxay tahay bidcada dhammaanteed waa baadil bidcada dhammaanteed waa baadil wuxuu kaloo nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam shaygaa bidcada ee diinta khilaafsan inaan laga aqban niyadaadu haddii ay fiican haddii aad leedahay ilaahay baan ugu dhawaanay waxa weeya inaan laga aqban maadaama wax bidca ay tahay oo aan la jidayn in waxa weeye aanay banaanayn indhahana waa lagaaga dhufanaya lagaana aqbalina am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini ma lam ya'dan bihi illah sida allah subxaana watacala uu tilmaamay waxaa kaloo culimadu ay ka qaataan xadiidka halkaas waa halka cibaadaad cibaadaadka haddii xaggooda aynu ka eegno haddii la khilaafo oo qofku waxa weeya waxaan cibaado ahayn uu cusboonaysiiyo waxaynu tilmaanay inay bidca tahay aan laga aqbalay sooma xaggii mucaamalaadkii kale ama nikaax ha noqoto ama ha noqoto waxa weeya wax kale iibsi iyo bayac ha noqoto axkaamtii kale iyada lafteeda wixii diinta khilaafsan iyaduna waa shay la celinayo aan laga aqbalay waa shay aan laga aqbalay wixii diinta khilaafsan wixii diinta khilaafsan يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله حلل وذروا البيع إذا خلبا صلاة الجمعة دي وضعوا كتغ ذلك بيع كتغ وحبات المسلمين وأمر صمح أمر خاتنا وواجه لبن يقف إذا في الله ديه وحسن الإنسداد بيعة محن غير فهو رد والوعي waayo wax waxa weeye diinta ilahay khilaafsan wax diinta ilaahay khilaafsan nikaaxina waa lamid haddii shuruudiisa la waayo wuxuu noqonayaa mid la isku celinayo mid la isku celinayo ayuu waxa weye noqonaya haddaan su-aaladi weydiiyo salaada casarka bacd in la tukada ma banaanta mise ma badan waa la isu diiday soomaa nin baa waxa weeyaan isagoo masjidka fadhiya bilaa sabab yihi anigu waan cibaadaysanaya waan iska tukanaya salaadii sunayaala ayuu dabada u qabtay intii gabal ka dhacday salaadii wuu tukanayaa sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam u waafaji oo si fiican buu tukay bikhushuuciha iyo arkaanteedii iyo weysadeedii iyo waxeedi ma ansaxi kara ya waayo waxa weeyaan waa waxaan diinta kamid ahay xilligaas waxa layaa la tukan salaadii waa la isu diiday sooma ninka indhaha isku qabanaya ilaali waan tukanayaa waxbay laga aqbalay waa lagu celiya yani cibaada cibaadada lainoo jideeyey waa in la ilaaliyaa waxa weeya nooca ay tahay waa in la ilaaliyaa ubaxadii geed iyo ari iyo loobaalay ah lagu udxiyey ama hadiah laga dhigo hadii la xajiyo dibaadeed buu soo qaatay ninka ma ansaxaysa wayna dhacday muftigii turkiya sanad dhexdaasa mufti dajaaja ba ubixiyeen wuxuli digaagada soo xoolida qaliyoy waa filaya dabeedna wuxuli digaagada in hadi laga dhigaa waa banaanta mufti dajaaja ubixiya muftigii digaagada muftigii turkiya noocii uu qofku khilaafay jinsigii laga doonayay ayuu khilaafay waxaa la yidhi hadii wax la qalayo urxiyada ama hadiga ari iyo geel iyo lo ayaa laynoo jidiya in ilaahay lagu dhawa ninka keena waxa weya sagaaro keena ama digaag keena laga aqbalay xagga inta ay leegtahay cibaadadu haddii laynoo xadido in la khilaafo maaha salaadii cisha afar baa la doonaya nin baa caawa mashaafsano shan baan ka dhigay ma laga aqbalay xabaddaa saahidka iyo afartii waa ka kacday waa isla baaqal bay noqonay la wixii waa islaha salaam laga aqbali maayo xilligiina waa taa aynu soo tilmaamay waa la ilaalinayaa xilliga cibaadada xilliga lagunintuu ka waynaad tukata xilliga laguu diiday cibaadadaas waa inaad ka joogsata maalintii ciidda ayaan yidhi waan soomaya ma laga yeelay laga yeeli maayo soonkaasi ma ka ansaxayo ka ansixi maayo diinta alla inu khilaafsanya waa in xilligana la ilaaliyo booskana waa in la ilaaliyo cibaadadii haddii boos loo sameeyo waa in booskeeda la ilaaliyo ictikaafka oo kale booskiisu waa xad xagee lagu ictikaafa masaaj nin baa ihay qolkaygaan ku ictikaafaya fadhiga ma laga aqbalay ictikaaf ahaan aan sixin wixii intaa ka soo haray bidcay noqon xadiidkana waa xadiid aada iyo aada u weyn culimaduna baarka cibaadaadka asal buu u yahay oo cibaadaadka waxaa asal u ah in la tawqiifo oo la joojiyo oo wixii daliil ku ansaxay mooyaane wax kale inaan laga camal farin ayaa asal u ah waxaa kaloo culimadu ay u daliishaan saynu tilmaanay wax allaale wixii diinta khilaafsan abwaabta diinta oo dhan mucaamalaat iyo nikaax iyo abwaabta diinta oo dhan wixii khilaafsan iyadana in laysku celinayo aan la yska aqbalay culimadu waa ka faa'idaystaan alxadiid الsaabi xadiidka lixaad can abi cabdillah abi cabdillah wax naga wariy kunyadanina caaishana waa sii hadda loo soo sheegay haddana nucmaan ibn bashiir radi allahu canhuma saxaabigana lagu kuniyeeya kunyadanna waxaa caan ku tahay kunyat lmuxadisiin muxadisiinta kunyadoodii oo nimanka muxadisiinta ah kunyadooda ugu badan waxa ay ahay abu cabdillah bay ahay oo waxaa weeyaan imaam maalik imaam waxa weeyaan axmed maxamed imaam shaafici sufyaan athawri a'imo badan ayaa waxawey kunyadan waxawey lagu magacaabay waxayna ka dibisay ogsan tihiin magaca cabdullah inuu yahay axabu lasmaai ila allah magacyada ilaahay ugu jeceliy magacyada ilaahay ugu jecel yahay sida nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah cabdullah marka ninkii caalimka ahaa ee waxa weeya in cabdullaahi lagu magacaabaa in dhaaftay ubadkiisa ayuu u bixinayey kadibna uu isku kumeeyey qaala wuxuu hi saxaabiga nucmaan ibn bashiir radi allahu canhuma aabihiina bashiir bnu sacd saxaabi buu ahaa hooyadiina camra bintu rawaaxa saxaabi bay ahay abtigiina cabdullaahi bnu rawaaxa shaacabkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa qaala waxa uu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan ka maqlay yaqulu isagoo leh ina alxalaala xalaashu bayinun waa cadda wa ina alxaraama xaaraamkuna bayinun waa mid cadda oo ilah iyo rasuulkiisa labadaada caddeeyay wa baynahumaa dhexdooda waxaa ah xalaashii iyo xaaraamtii waxaa u dhaxeeya umuurun waxyaabo mushtabihaatun aan caddayn oo qarsoon laa yaclamuhuna aanu ogeyn kaiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid faman ittaqa shubuhaat qofka shubuhaadka iska ilaaliya noocaa dhexe ee aan caddayn qofka iska ilaaliya ee ka digtoonaada faqad istabra'a wuxuu u beri noqday oo ugu ilaaliyey lidiinihi diintiisa iyo wa cirdihi sharaftiisa ayuu ilaaliyey waman waqaca kii ku dhaca fi shubuhaat waxyaabaha shubuhaadka aan caddayn waqaca waxa uu ku dhacay fi lxaraami xaraamtiiu ku dhacay karaaci wuxuu la mid yahay sidii kii waxa weeye xoolaha la joogay oo kale yarcaa kaasoo baajinaya xoolihii xawla alxima seeraha waxa weeya dhinacyadiisa ama hareerihiisa yuushiku waxa uu ku dhowaanayaa an yartaca fiih waxa weeyaan seeraha gudihiisa inuu daasiyo xoolihii ayuu waxa wey ku dhowaanaya alximaa waxaa laga keenay ilaalinta waa meesha la ilaaliyey ee la yihi waxa weeyaan yaan xoolaha la daajiyo dawladdu dadka ay u diiday xoolaha in la daajiyo ninka waxa weeya ku dul wareegay ee seeraha laysu diiday meelaha u dhowdho xoolaha daajinaya qofka noocaasi waxa uu ku dhowaaday in xoolahaasi xadkii ay ka gudbaan oo meeshii la ilaaliyey laysu diiday xoolihiisu ay daaqaan ayuu halis u yahay taa haddii uu ku dhacana dee wuxuu ku dhacay halisbuu ku dhacay wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ala wa adaatu istiftaax hadalka ayaa lagu fakuranayaa oo la isku tambiihinayaa alaa wa ina likulli malikin malik kasta ama boqor kasta waxaa usugnaaday xina seero ayaa usugnaaday meeluu xidho oo uu ilaaliyo oo dadka uu u diido ayuu iska leeyahy alaa wa ina xima allah ilaahay seerahiisu maxaarimuhu waa waxyaabaha dadka uu ka xarimay alaa wa ina fi ljasad jirka waxaa ku sugan mudqatan waslad baa ku sugan idaa salaxat haddii ay hagaagto salaxa aljasadu jirku waa hagaagaya kulluhu dhammaanta wa idaa fasadat haddii wasladaasi ay xumaatana fasada aljasadu jirku waa xumaanaya kulluhu dhammaanta alaa wahiya alqalbu waana qalbigaas ayuu nabigu uhi calayhi asalaatu wasalaam xadiidkanna bukhaariga muslim baa isku waafaqay xadiid aada iyo aada u weyn waataynu soo tilmaamaynay inuu yahay kulifulislaam islaamka ama diinta saddex haddii loo qaybiyo mid ka mida ayuu noqonaya ama afar haddii loo qaybiyo mid ka mida ayuu xadiidkani noqonaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam axkaamta diinta saddex buu u kala qaado qayb cad oo waxa weeye xaalkoodu u cadya oo waxa weeye nusuusku ay caddaysa oo inay xalaal tahay ay cadda xalaalnimadoodu ay cadda iyo qayb inay muxaram tahay oo aanay aanay banaanayn iyadana ay cadda oo inay muxaram tahay ay waxawey cadda nooca xalaashiisu ay caddahay waa sida baxay oo kale maxaa xalaal ya xoolaha in la cuno laakiin waa xoolaha shuruudii laga helay la bereeyey disinka loo qabtay iyo wixii lamida cuntooyinka aynu naqaano bariiska iyo baastada iyo wixii lamidkaa waa xalaal cadi xalaalnimadoodu waa cadi wa ina alxaraama bayin iyo qayb inaanay banaanin ay cadda sida qaas iyo sigaar iyo khamrada iyo zinada iyo wixii lamida nabigu wuxu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheegay qayb saddexaad oo mushtabiha xaalkooda aanu cadday sidee baanu xaalkooda u cadday iyadoo ilaahay uu leeyahay kitaabka waa la cadday sunada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waa la bayaamiyey oo waa la cadday xaalka saddexaad xaguu kasoo baxay wuxuu ka soo baxayaa siyaabo badan buu soo baxaya wuxuu usoo baxayaa inuu mushtabih ka yahay waxa weeyaan mas'aladii daliilka lahayd in daliilka laf ahaantiisa la isku khilaafo macnihii ishtibaah baa ka imaan masaladaasi waa banaan tahay baa maya waxaa la yidhi ma banaan daliil baa la isu soo daliishaday daliilkaasi kuma cadda masaladaas inuu banaynayo ama diidayo waabax kuma ah waxaa ogsoontiin cilmiga usulufiqiga la yidhaahdo waa qawaacid ka hadlaysa qaabka adilada loo daliishay qaabka adilada loo daliishay idan waxaa laga yaabaa ishtibaahu inuu galo daliilka laf ahaantiisa inuu galo dhinac wuxuu ka gelayaa haddii uu sunno yahay sugnaanshaha inuu ka gelaya waxaa laga yaabaa xadiidkan laftiisa inuu nebiga ka sugan yahay iyo inaanu ka sugnayn in laisku haysto oo qawaacidda qaar haddii la eego inuu nebiga ka sugan yahay oo culimada qaar ay saxiixinayaan kuwo kalena ay daciifinayaan xaggii sugnaanshaha waxaa laga yaabaa in madmadow luu galo oo aan la cadaan oo la yidhaahdo masaladaasi ma banaana xadiidkaasaana u dariya nin kale uu soo baxo uu yidhaahdo xadiidkaa loo daliishanayaa ma sugna waa daciif masaladuna waa banaan asalkeedii baa loo noqonaya way banaan dhinaca ishtibaah waa ka gelay dhinaca qaabka loo daliishanayana ishtibaahu waa galay oo waxaa laga yaabaa inaanay cadaan qaabka loo daliishanayo masalada looga qaadanayo xadiidka inaanay cadaan baa laga yaaba dhinacana ishtibaahu waa ka garan aayaddan ama xadiidkani masalada ma kutusayaa mise kutusi maayo waataa culimada la isku khilaafaan dhinacaana ishtibaah waa kasoo kara haddii qadiyad lasu laysugu qabto way banaan tahay iyo ma banaana adiladii la isku daliishadana aanay ku cadayn waxay noqonaysaa qofku inuu ka dhowrsoonaado mushtabiha ayay gudagelaysa in laga xalaal meerto ayaa waxa wey noqonaysa dhinacaana waxa weeye ishtibaahu waa ka gala oo ah qaabka waxa weeye loo daliishanayo yacni daliilku isagoo sugnaaday inaanu masalada ku cadayn oo qaabka loo daliishanayo la isku qabso haddii uu ku caddaado oo masaladii la isku waafaqay inay sugan tahay oo bimacnaa daliilku uu sugan yahay waaba daliil saxiix waaba aayad ama waa xadiis la isku waafaq masaladani uu kutusayana waa la isku waafaq oo qaabkii loo daliishanayana waa la isku waafaq waxaa imanaysa mas'alada waaqica taale lagu dabaqayo lafteeda ishkaal inuu ka yimaado oo la yidhaahdo masaladan hadda hebel uu sameeyey ama xaaladan hadda dhacayse halkan ka dhacday aayaddii noocaas ahayd ee macnaha tilmaamaysay ma ku dabaqmaysa mise ku dabaqmi mayso taana ishtibaah waa gara oo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo aayadda macnaheedu waa caddahay laakiin xaalkan hadda aad ku dabaqayso aayadda ku dabaqmi mayso tawalkansamaha dhinacaana ishtibaah waa ka kala daliilkii waa la isla sugay macnihiisina waa la isla qaatay laakiin waxaa la isku qabsaday masaladanaynu hadda isku hayno daliil ma u tahay mise uma aha masaladana haddaynu isku hayno daliil ma u tahay mise uma aha ayaa la isku qabanaya taas waxaa la yidhaahdaa tanziil daliili cala alwaaqic daliilkii in lagu dejiyo oo lagu dabaqo waaqicii taa lafteeda ishtibaahu waa ka gala oo waxaa laga yaabaa inaanay cadday kadibna culimada qaar ay yidhaahdaan ficilka noocaasi ma banaana daliilkaasaa kutusaya culimo kalena ay yidhaahdaan maya waa banaan yahay daliilkaana xaaladan ma soo gudagelayso ishtibaahu noocyadaas dhinac kale haddii aynu ka eegno aynu soo dhaweyno culimadu waxay yidhaahdaan mas'aladu haddii ay culimada mujtahidiinta ah ee qolkooda loo noqdo ay isku khilaafaan qolan ay yidhahdaan shaygaasi waa xalaal qolan ay yidhahdaan shaygaasi waa xaaraan waxay noqonaysaa mushtabiha ayay noqonaysaa waxyaabaha loo baahan yahay qofku inuu ka dhowrsoonaado oo uu iska ilaaliyo laakiin taas ma aha sideeda in loo qabo oo mas'alo kastoo culimadu ay isku khilaafaan mushtabih in la geliyo sax ma ah waayo culimadu dee khilaafkoodu isku mid maaha mar baa khilaafku aanu xoog badnayn oo mas'alo adillo badan inay caddaysay laga yaabaa adillo ka baaciisa ninka caalimkaahi inuu waxa weeye u khilaafo way dhacda walidaalik haddii mas'alada culimadu ay isku khilaafaan qolana ay banayso qolana ay diido laakiin adigu markaad adiladiisu dhagaysatay qola uu kula xoog batay oo qowlkii matalan banaynaya uu kula xoog bato adiladiisa adoo eegaya waxa weeyaan camalfalkaad ku camalfashay xadiiska soo gudagelay mise mushtabi ma ah waayo wax cad oo adiladaada ku camalfashay soo maa yani waxaan uga jeedaa masalo kastoo la isku khilaafo in la yidhaahdo maadaama ciilo diiday yaan lagu camalfalin ma imanayso waxaa laga yaabaa qoladaa diiday qolkooda inuu daciif adilo badan ay khilaafeen xagga adilada ayaa la eegaya ninkii isagu taa kusii fogaada ee awoodayo masalo kastoo culimada isku khilaafto inuu iska qaato qowlka diidayo shayga u iska ilaaliyo iyadu waa kamaal waa warac wax la yidhaahdo waa qof waxa weeyaan xalaal meelada ay noqonaysa wax mushkila ama laakiin si aynu ka hadlayno ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka diraya ma aha nabigu waxa uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha mushtabihaadka ah ee aan caddayn waxaa mushtabiha ka dhigay qaabkuu doonaba ha noqdo aynu soo tilmaanay nabigu wuxuu tilmaamay in badan oo dadka ka midi inaanay cilmi ulahayn oo aanay kala u kala caddaanayn shaygaasi aanu u kala caddaanayn laa yaclamuhuna kaiiru min annaas lama odran akaru nnaas lama odhan dadka badidiisa lama odhan walidalik culimadu waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmayaa in badan oo dadka ka midi inay cilmi u helayaan oo haddii ay isku dayaan inay masaladaa ogaadaan inay cilmigeeda gaadhayaan inay cilmigeeda ay gaadayaan waxau nabigu tilmaamay dad badan inaanay ogaanayn laakiin dad badanina inay ogaanayaan waa laga fahmaya nabigu waxa uu tilmaamay waxyaabaha mutashaabihaadka ah qofka iska ilaaliya ee ka digtoonaada mushtabihaadka aynu soo sheegnay ee waxa weeye xaalkooda u adkaa adiladuna ay isku jeedaan ay isku khilaaftay culimaduna ay ku kala tageen khilaafkuna uu xoog badan yahay qofku inuu masaa-isha noocaasa wixii la diiday ee muxaramka ah inuu iska ilaaliyo ayuu nabigu waxa weye calayhi salaatu wasalaam tilmaamay oo laga digtoonaayo oo qofku aanu noqon waxa weeye masalo kastoo culimadu ay isku khilaafto inuu qaadanayo qolada banayn masalada labada laba qowl baa ku jira culimana waa banaysa culimana waa diid dabadeedna isagoo jeclaysanaya qolada banaynaysa inuu qowlkaa iska qaato oo weligiiba dhinaca banaynta uu iska laazimo dhinaca fududaynta iyo banaynta uu weligiiba iska qaato taasina waxa weeye halistaa ku sugan oo culimadu waxay yidhaahdeen man tatabaca rukasa alculamaa'i faqad sadayta ninka dabagala waxyaabaha culimadu ay baneeyaan qofka noocaasi zandaqa iyo nifaaq ba muktahay yacni waa qof fogaaday waayo muxaramaad badan oo waxa weeyaan diinta ilaahay ku cad oo aan banaanayn ayaa waxaa la soo helayaa caalim ama laba caalim oo baneeyey iyagoo waxa weeye shubha ay ku quntay banaynay sidaa ogsoon tihiin ibnu xajm raximah llah heesihii wuu baneeyey ahlu makana ahlu madiinana xilligii imaam maalik ka horeysay iyadana waa lagu xamanay oo dad badan oo ka mid a ayaa heesaha ama samaaca waxaa la yidhaahdo fududaynaya ahlu maka iyaguna waxay caan ku ahaayeen xilli xilliyada ka mid a mutcada ibnu cabbaas radia allahu canhu sida uu fatwoonayey walow ay sugnaatay inuu ka noqdo xilliyadii dambe waxaa agtooda ka baaftay ibnu cabbaas iyo dulaabtiisa in mutcada waxaa la yidhahdaa ay banaan tahay yani gabadha in lagula heshiiyo saddex maalmood ama toban maalmood waxa weeye lagula heshiiyo meherkeedana la siiyo intaana waxaweye lagu xalaashay xilli bay banaanayd laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam qadwata khaybar sanadkii toddobaad ayaa waxa weeye nabigu u mamnuuca calayhi salaatu wasalaam qolada makana mutacadaasaa lagu xaminay ahlulkuufana iyaguna abuu xaniife iyo madhabtiisii iyo culimadiisii iyagana waxaa lagu xamirayay bahalka nabiidka la yidhaahdo oo khamradaba kamida ah inay iyaguna banaynayeen inta aan gaadhin waxa weeyaan iskaarka ama xadka lagu sarqaamayo wixii ka sokeeya ayay iyaguna banaynaya waxaa nabiidka la yidhahdo waxay culimadu yidhaahdeen ninka saddexdaa isu geeyay khamrigiina banaysta oo qolada kuufada ah khamrigii ka qaato ay yidhahdeen culimadii kuufaa banaysta heesahana ka qaata qolada madiina waxa weeye mutacadii dumarkana ka qaata qolada maka saddexdaa ninkay isugu isugu tagaan musiibo iyo shar oo dhan baa isugu tegi waa kuwa munaafiqnimada lagu tilmaamay bel oo dhan baa isugu tegi waayo waxay yidhaahdeen ninka heesta baneeyey dee mutcada ma banay ka mutcada baneeyey nabiidkamu banay lasoo heli maayo sheikh saddexdaba baneeyey laakiin nin hawadiisa raacayo oo qiil nimaad jeceshahay minhaaj masale ugama weydo salama o nimaad jeceshahay qiil looma waayo haddaad qiil baybayanayso aada wax ku banaysato waxyaabo badan oo diinta ilaahay muxaram ku ah ayaa laga yaaba sheekh hebel baa baneeyey inaad ku hesho waxyaabaha diinta ilahay ku cad ilahay waxa uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuduu riba adcaafan mudaacafa qofku in wax ku dayniyo oo waxa weeye kunaana ku siiyo oo u ku yaahayo debel igu soo celi hadhow xilliga aada bixinayso waxaan kaa doonayaa labanlaab soo ribo maa waa mid culimada ay isku waafaqeen waa tii jaahiliyada ah abcaafan mubacafa ilahay uu ku tilmaamo haddana dad culimo ah ama culimo lagu sheegayo oo fatwo loo noqdo bal golayaal fatwo sameeyey ayaa dadkii muslimiinta ahaye yurub joogay ayay waxaweye u baneeyeen ay leeyihiin dadkii way baahan yihin kirada laga qaadaya aada bay qaali u tahay dabeedna bangiyada inay lacag ka daynsadaan haddo hadhowna dhaban ay siiyaan way iska banaanta waayo dadkii muslimiinta aha dhaqaalahooda ayaa ku wanaagsanaanay haddii kale waxay noqonaysaa inay weligoodba waxwey kiro bixiyaan waxna uga dhimi maayo ma wax muxarama oo ilaahay uu ku tilmaamay fa'danuu bixarbi ilaahay dagaal uu u iclaamiyo ninka samaynayo ayaa dad dhaqaalahooda in lagu wanaajiyo oo aqalahansi ay helaan lagu baneeya wax lagu banayn karo maaha waxaasina daruuro ma ah waa taxsiinu wadci baa la yihahda qofka dhaqaalihiisa in la wanaajinayo in muxaramaadkii waaweynaa loo banay walidalik waxa wey aniga xitaa dad baa isoo weydiiyey oo le waxa weeye sheekh hebel iyo sheekh hebel baanu maqan loo banayna waan u sheega waxaa kuuli diinta ilahi way ku cas sheekh hebelna masale aad og tahay adiladeeda iyo diinta halkay ka joogto wadaad inaad u cuskato waxa weeye ma banaana wadaadkaas cadaabka kaa xigsan maayo waxaa hadiskan inoo tilmaamaya qofku shubahaadka hadduu iska ilaaliyo ama mutashaabihaadka iska ilaaliyo waa qof diintiisa ilaaliyey waa qof sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaaliyey inuu diintiisa ilaaliyo waa cadda nabiguna waa noo soo caddoon doona alayhi salaatu wasalam sharaftiisana waa qof ilaaliyey oo qof waxyaabaha laysku hayo ama waxyaabaha madmadowgu uu ku sugan yahay ama waxyaabaha hadalku uga imanayo inuu iska ilaaliyo waa shay diinta ka mida ma aha qofku inuu yidhaahdo masaladan agtayda waxa ka xog badan inay banaan tahay ama masaladan sheekh hebel baa baneysa ama mas'aladan anigu qaabka noocaasa ee diinta ilaahay ku banaan baan uga jeedaa inuu yidhaahdo dadkiina ay si kala ula muuqato ta noocaasi mid haboon maaha waxaad ogsoon tihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii safiya ee bukhaariga muslim ku sugnaa waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ictikaafsan ayaa xaasaskiisu soo booqdeen kadibna wuu u sheekeeyey kadibna way kala tageen safiya oo aqalkeedu uu fogaa inta kale waxay deganaayeen masjidka dhinacyadiisa safiya oo aqalka usaamat ibnu zayd radia allahu canhuma deganay ayuu nabigu waa ku sii dhaweynayaa adigu soo hay dabeedna habeen bay ahay magaaladiina magaaladeena oo kale leen kala bay ahay nebigu isagoo socda oo safiyana la socoto ayaa laba saxaabi kusoo baxeen waxay arkeen habeenkaa madowga ah nebigii oo waxa weeye gabalay la soco dabeedna tallaabadiibay dadejiyeen tallaabadiiba hoosta kaga xaday dabeedna nebigu wuxuu ku yihi calaa mislikuma casahu bila inahaa safiya gabadhani waa safiya dabeedna labadii saxaabi way istaageen waxay dhahaen subxaana allah yani sidaan ku tuumayneen adoo nebigii allah inaad dumar la socoto sidaan kugu tuumayn dabeedna waxaa uu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam ina shayطaana yajri min bni aadam majra dam wainii khashiitu an yaqdifa fii quluubikuma suuءa aw sharan kama jaa fi bacdi alfaq nabigu wuxuu yihi shayطaanku waxa weeye xididada bini aadamka ayuu ku dhex soconay yacni meel kasta uu kaa gelay jaanisyada ayuu eeganaya waxaana ka baqay qalbigiina inuu wax ku maadaama xididada la socda inuu jaaniska ka faaidaysto oo qalbigiina wax ku turo uu yidhaahdo nebigu gabadh buu la socday maxay ahay gabadha iyo ishkaalaad iyo waxay ku yimaadaan nebigu muxuu ilaalinaya isagoo afdalu khalqi ah wuxuu ilaalinaya saxaabada ayuu ilaalinaya wailaa wuxuu heli lahaa hada in ay xaaladu noqoto adigoo afdalu khalqi iyo nebi ah sidee la ii tuumaama hora nabi alayhi salaatu wasalam lakin isagoo ilaalinaya si aanay ugu halaagsanin ayaa waxa wey lootahay walidalik ninku waxa weeye walaashii kayntaa inuu la istaago yahdo waa waa ninkan ugu halaagsan ilahay ugu halaagsano khalad bay noqon ninka moodaya gabad aan u banaan aan meelaha la taaganahay isaga u taalaa ilahay waa kala xisaabsan waa khalad meelaha tuhumka inuu qofku iska ilaaliyo salafkuna waa yahay wixii tuhum keeni ma aha inaad ka eegto shaygaasi waa ii banaanya ee waa inaad u eegtaa bulshadu siday u arkayso haddii shaygaasi bulshadu ay dhibsanayso ama ay si kale u qaadanayso ama adiga ay ku tuunayso dee adiguna iyaga ha ka dambaajin oo dambi hagelin adiguna wax sumcadaada iyo sharaftaada waxyeelayaa ku dhig waa ka nabigu tilmaamaya alayhi salaatu wasalaam mushtabihaad qofku inuu yidhaahdo aniga agtayda way ka banaan tahay oo dadkiina ay u arkaan waxaan banaanayn waxay noqonaysaa sharaftiisi inuu meel kaga baxo walidalik sidaasaa nabigu waxa uu leeyahay waa qof sharaftiisi ilaaliyey ninka shubahaadka ku dhaca xaaraanka ku dhacay buu nabigu alayhi salatu wasalaam ma shubahaadkii baan banaanayn oo qofku waxyaabihii aan caddayn haddii uu sameeyo waa qof xaaraan sameeyey ma sidaasaa laga wada mise waxaa laga wadaa sida nabigu uu tusaaleeyey waa laba qowlaba culimadu ay leeyihiin qowlka saxiixa waxa uu yahay waxaa looga jeedaa sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tusaaleeyey ma waxa laga wada waxyaabaha aan caddayn xukunkoodu ma banaan oo ina sameeya ma ah ma sidaasaa laga wada waana sida lafdiga macnihiisuu ka muuqda waman waqaca fi shubahaat ninka shubahaadka ku dhaca ee sameeya ee waxyaabaha aan caddayn ku dhaca qofka noocaasi shay muxarama ayuu ku dhacay waa sida lafdiga kusugae macnaha labaad wuxuu yahay qofkaas shubahaadka ku dhacaya wuxuu ku siganayaa inuu waxa weeye muxaramkii ku dhaco oo haddii shubahaadkii uu badsado wuxuu ku dambaynayaa shaygii muxaramkaa inuu ku galo hadduu shubahaadki iska ilaalin waayo waxyaabihii aan caddayn haddii uu iska ilaalin waayo wuxuu ku dhacayaa waxyaabaha caddu ku dhacay taana waxaa caddaynaysa lafdi kale oo xadiiskani tilmaamaya oo nabigu uu leeyahay awshaka an yuwaaqica mastabaan qofkaasi wuxuu ku dhowaanayaa inuu ku dhaco waxa weeya wixii caddaaday wixii caddaaday ayuu ku dhowaanaya macnaha labaadaynu tilmaanay oo ah qofku halis inuu u yahay inuu xaaraan ku dhacayo waxaa inoo caddaynaya tusaalaha nabigu wuxuu inoogu tusaalaya waxa weeya meel seera ah seeraha waxa layidhaha ninka madaxweynaha inuu dhul xidho daaqo oo yidhaahdo xooluhu yaanay ku daaqi masalada noocaasa waxa weeye laba xaala ayay u qaybsantaa inuu naftiisa ugu talagalo oo ninkii madaxweynaha ahaa dhul weyn oo dhulkii muslimiinta ka mid ahaa uu iska xidho oo yidhaahdo xoolahaydo keliya ku daaqay waxuu isagu shaksiyan ugu munaafacadsanayo ta noocaasi ma banaana laa xina ila lilaahi walirasuuli sida waxa wey saxiixaynka kusug mid banaan ma min xadiidi sacd bn jasaan inuu waxa weeye seero la sameeyo oo madaxweynaha muslimiintu dhul uu xidho daata oo uu ugu talagalay xoolaha muslimiinta xoolaha muslimiintu ay leeyihiin ummadda ka dhexeeya xoolihii sadaqada ama zakada ama bankiga muslimiinta xoolihii joogay in waxa weeye ay daaqaan in loogu talagalo meel khaas u ah ta noocaas waa banaan waayo waa shay waxa weeye muslimiintu ay wadaagaan taana waxa weeye waxaa u daliila nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xarama naqiic meesha naqiic la yidhaahdo inuu waxa weeye seera u sameeyey walow xadiidkaas bukhaari buu ku sugan yahay waana min balaagaati zuhri sugnaanshihiisa khilaaf baa ku sugan oo culimadu way isku khilaafsan yihin cumar bn اkhadaab ayay ka sugan tahay oo saxaabadii ay u sugeen oo isaguna dhulal badan ayuu waxa weeye xidhay oo ugu talagalay xoolaha muslimiintu inay taqaan nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam hadda ujeedadiisu ma aha seero waxa weeyaan in la samaysto iyo inaan la samaysan xukunkeeda inuu caddaynay ee tusaalaha ayaa lagu bayaaminaya oo ujeeddadu waxay tahay dhulkii la xidhay haddii waxa weeya ninkii xoolaha raacaya uu xoolihiisa meel u dhow uu daajiyo waxay halis u tahay oodii inay ka boodaan ama xuduudkii inay ka gudbaan oo meeshii waxa weeye loo diida inay daaqaan ayuu halis u yahay waa laga yaabaa neef iyo laba neef inay waxaweye ka baxsadaan laakiin haddii uu xoolihiisa ka fogey oo masaafo fog uu daajiyo ma halis buu u yahay inay daaqi galaan halisuma ah qofkaasi waa qof badbaadiy walidalik tusaalaha waxaynu ka qaadanaynaa ujeedada nabiga calayhi salaatu wasalaam waman waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaraam in looga jeedo qofku shubahaadkii haddii uu sameeyo uu ku dhaco inuu yahay qof halis u ah inuu ku dhaco shaygii caddaa ee waxa weeye muxaramka ah wuxuu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam meli kastaa inuu seero iska leeyahy ilaahay seerihiisuna tusaalihii baa lasii caddaynayaa waa waxyaabaha ilaahay uu diiday tilka xuduud اllahi falaa tactaduuha tilka xuduud اllahi falaa taqrabuuha ha u dhawaaninabaa ilaahay idan muxaramaadku waa waxyaabo la ilaaliyey oo la doonayo in laga fogaayo oo la iska ilaaliyo kadib nabigu waxau tilmaamay alayhi الsalaatu wasalaam shirka waxaa ka mida xubin xubintaasi haddii ay hagaagto shirkoo dhan baa hagaagay haddii ay xumaatana xubnahoo dhan baa xumaanay ujeeddaduna waxay tahay waa qalbiga oo qalbigu waa melikul acdaadale xubnaha boqorkoodu isaga ayay adeeca qalbigu waxyaabaha xunxun haddii ay ka buuxsamaan oo uu xumaado oo shahawaad iyo shubuhaad ay ka buuxsamaan shahawaad waxyaabo naftu ay jeceshahay oo muxarama ayaa qalbigiisa ka buuxa ama shubuhaad baa ka buuxa waxyaabo bidac iyo khuraafaad ayaa qalbigiisa ka buuxa hadday quluubta labadaasi ayde ama mid kamidii uu dago xubnuhuna taabicbay u yihin oo ficilka ay samaynayo ama ay gacmaha ka samaynayo ama lugaha ay ka samaynayo ama ay carabka kaga hadlayaan waxay noqonayaan waxyaabo aan wanaagsanayn bay noqonaya walidalik sidaasaa nabigu u leeyahay qalbigu waxa weeyaan haddii uu xumaado shirkoo dhan baa xumaado qalbiguna sida loo ogsoon yahay uu isbelbedel badan yahay aada iyo aada buu isu belbedela wamaa sumiya alqalbu ila litaqallubihi waxa weeye qalbi looguma magacaabin ilaa inuu isbedbedelayo mooyaane isbedbedelkiisu inuu badan yahay taxdar cala alqalbi min qalbin wa taxwiili qalbiga waxaad uga baqdaa inuu isbedelo oo waxa weeya doorsoomo waa inaad qalbigaada uga baqdaa ina quluuba alcibaad xadiidu cabdillahi bni camr bn alcaas ee saxiixu muslim ku sugan nabigu waxaa uli ina quluuba alcibaad bayna isbaacayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa qulubta addoommadu waxay u dhaxeeyaan asaabicda ilaahi ilaahay waxa weeye sida uu doono ayuu u badbedelaa sida uu doono ayuu u badbedelaa xadiidkii sunanta ku sugnaana wuxuu ahaa waxa weeye mathalu lqalbi ka mathali alriishati fi falaah tuqallibuha alriyaaxu yamnatan wa yasra nabigu waxau tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qalbigu waxa uu la mid yahay sidii baal waxa weeye bannaan yaalla oo dabayshu midig iyo bidix ay kaga imanayso baal shimbir haddii la taago oo banaanna la taago dabaylina ay dhacayso xagaa ay tahay sidee isu badbedelay soo harba dhinac dhigi maayo dabayshuna midig iyo bidixay kaga imanayso nabigu waxa uu tilmaamay qalbiguna waa noocaas oo kale sidaasuu isu badbedelay walidaalik haddii qalbiguna uu isbedelo xubnuhuna waa isbedelaya qalbigaadu haddii uu leexdo xubnuhuna waa leexanaya sidaa awgeed waxa weeya culimadu waxay noo tilmaameen qalbiga in aada yaan loo ilaamay waa kii la yidhi saxaabadii ay yidhaahdeen ama dadkii ka dambeeyey maa sabaqakum abu bakrin bikasiiri salaatin walaa siyaam walaakin bishayin waqara fii qalbi abu bakrin asidiiq waa afdalu khalqi afdalu khalqi soma bacda alambiyaa isagaa ugu fadli badan ummadda ambiyada haddii laga yimaado waxay yidhaahdeen salafki wuxuu halkaa ku gaadhay oo dadka uu ku dhaafay ma aha inuu ka salaad badan yahay ama ka soon badan yahay saxaabo ka salaad badan oo ka soon badan baa lahaa laakiin wuxuu ku dhaafay shee qalbigiisa degay qalbigaa lagu gaari waay iimaankiisa ayaa la gaari waay walidalik nabi waa ka tilmaamay iimaanka abibakar iyo iimaanka khalqiga haddii laysu dhinac dhigo la rajaxa bihi isaga ayaa ka cusnaan laha iimaankuna de waa shee qalbi waa wax qalbiga degay walidalik qalbiga ayaa waxa wey waxaa lagu kala tegaya aw kullamaa qofku qalbigiisa uu ilaaliyo qofkaasi qof waxa weeye wanaagsan oo camalkiisuna uu wanaagsan yahay oo waxa weeya sugnaansho iyo tabaaq leh ayuu waxa weeya noqonaya waxaanan habboonayn qofku inuu acmaasha xubnaha laga samaynayo cadadkooda uu xisaabiyo waxa weeye koob iyo toban ragcadood baan intaasuu salaad baan tukadi bishii intaasaan ka soomaa ta noocaasa qofku noocaadku mashhuuriya waa inuu qalbigiisa aada iyo aada u ilaaliya sababtoo ah hadduu taa eego oo uu acmaashan xubnaha uu ka samaynayo uu milicsado qalbigiisana aanu ilaalin waxaa laga yaabaa halaag iyo waxa weeya baadi inuu ku daro waxaa laga yaabaa cujbi inuu ku daro wاlcujba faxdarhu ina اlcujba mujtarifu acmaala صaaxibihi fi sayd اlcayb waxa wey shayga cujbiga la yidhaahda oo waxyaabaha qofka halaada halaat muhlikaat waxaa kamida qofku naftiisa inuu la yaabo bal waxaa dhacda qofku inuu gaalnimo gaalo oo waxa weeyaan cujbigaa iyo layaabkaa ku dhacay inuu u gaaloobo shaygaasna waa camal qalbiga ka dhacay qofku isagoo tukanaya oo cibaadaysanaya inuu waxa weeye cujbigaas meel xun ka tuuro ayaa laga yaaba niman badan oo gaaloobay oo diinta islaamka ka baxay waxaa halaagay cujbiga halay cabdallah alqasimi ninka la yidhaahdo annajdi nin caalimamu ah oo waxa weeye diinta islaamka meel fiican ka tira sheekh cabdiraxmaan bin naasir asficdi ayay isku xilli ahaayeen kutub buu alifay khuraafaadka iyo bidaca uu kula dagaalamay oo ay ka mid tahay asiraacu bayna alislaami waalwashaniya dagaalka u dhaxeeya islaamka iyo wataniyada oo uu ka wado dadka muslimiinta xabaalaha ku dawaafay oo xilligaa aada u baabsanaa ninkaasi kitaabka maalinta uu alifay iyo kutub lamida culimadu waxay yidhaahdeen qad dafaca thamana mahri ljanna jannada meherkii looga baahnaa waa qadimo ninkaas yacni siduu diinta iyo tawxiidka ugu hiliyey siduu diinta iyo tawxiidka ugu hiliyey meherkii jannada waa qadimodaanay ninkaas ficdii culimadii lamidkaah ee xilligaa joogay kutubtiisa aada bay ula dhaca aada baa loo amaanay in aada u caqli badan buu ahaa aada u cilmi badan buu ahaa ninkaasi wuxuu qoonsaday waxa weeye booskii lala uu u baahnaa inaan la gaarsiin yacni acmaashiisii wadiboo eegay waxyaabaha uu qabtay iyo sida uu jihaado u halgamay ayuu milicsaday ammaantii lagu ammaanayayna uu isu eegay doodna waxaa uga soo baxday booska uu joogo inaan la dejiyo cujbi baa ku dhacay naftiisa ayuu la yaabay tii siday ugu kobcaysay ay ugu weynaanaysay waxay gaadhsiisay inuu alifo kitaab uu u bixiyey haadihi hiya alaglaad tani waa silsiladihii qooraha laysaga xiray waa salaadii iyo zakadii iyo sawmkii iyo xajkii ayuu wuxuu ku tilmaamay silsilado dadka luqunta lagaga xiray yani diintii islaamka oo dhan buu nasiyey geligeedii oo uu ku tilmaamay inay tahay silsilado dhunta dadka lagaga duduubay oo aan loo bahnay kitaab dhan buu waadi diinta islaamka waa ka tahay gaalnimaana ku dhun cilmigiisii iyo gaalnimadiisii ayuu waxa weeyaan iskula dhintay waxaa halaagay waxa ay dee culimadu tilmaamay kutubbaa laga hadlisay cujbi wixii uu qabtay inuu dib u eegay walidaalika salafku waxay yidhaahdeen qofku inuu eega ma aha wixii uu sameeyey salaadii waxaa laynoo sheegay haddii la tukado maxaa ugu horeeyo la sameeya astakfir allah oo waadan cibaadaysay salaad waajiba waadan la ta maxaa dambi dhaaf ka wardiisay ma meel la dambi dhaaf la wardiistaa haddii la dambaabaa dambi dhaaf la wardiistaa saasay dadku yaqaana laakiin waa inaad ogsoonaataa in waxa weeye si kasta haddaad u cibaadaysato inaad daciif tahay dambaabaya wax kaa dhiman yihiin nafsi kugu sugan yahay walidalika waxaa la yidhi waxa weeyaan astakfir allah waa salaad xajkii waa lamid faidaa qadaytum manaasikakum waa xajkiyo waxaa la yidhi qofku haddii uu xajiyo rajaca min dunuubihi ka yawma waladathu ummu sidii maalintii hooyadin dhashay ayuu dembiga ka noqonaya isagoo bilaa dembiga xaj ka soo noqonay haddana waxa la xajka haddaa kasoo noqotaan ilahay ku sidaad aabbayaashiin u xustaan oo aad u hadal haysaan xajka waxa ilahay u waxaa lagu xasuusinayaa oo lagaa mashquulinayaa inaad dib u eerto acmaashii aad samayso wallahi maanta salaadka camalka ama sanadkan waa soo xaji welibana xajki si fiican baan ugud wax dembiya kulamaan iman waxaa qofka haddii u yidhahdo waa halisiyo qofku acmaashiisa inuu dib u eegan maayo walidalik acmaasha qalbiga ka dhacaysa waxa ugu weyne ugu muhiimsan waa yada dadkuna aysan soo xooyaan waatana nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay xubintaasi haddii ay hagaagto acmaashoo dhan baa hagaagaya haddii ay xumaatana acmaashoo dhan baa xumaanaya nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam ina alxalaala xalaal bayinun wacadda wa ina alxaraama xaraam bayinun wacadda wa baynahumaa labadooda waxaa udhaxeeya umuurun waxyaabo mushtabihaat isdhex gashan oo aan caddayn laa yaclamuhuna aanay ogaanin kaiiru in badan oo min annaasi dadka ka mida faman ittaqa shubuhaat waxyaabaha shubuhaadkaa qofka iska ilaaliya faqad istibra'a waa u bari noqday oo waa ilaaliye lidiinihi diintiisa iyo wacerdihi sharaftiisa waman waqaca ninka ku dhaca bishubuhaat waxyaabaha shubuhaadka ah waqaca yani awshaka wuxuu ku dhawaanayaa oo ku siganaya fi lxaraami xaaraamka inuu ku dhaco waa macnihii labaad oo aynu xoojinay karaaci tusaaluhuna waxa uu yahay sidii kii xoolaha la joogay oo kale yarcaa daajinayay xawla alximaa seeraha hareerihiisa xoolaha daajinayay yuushiku waxa uu ku dhowaanayaa an yaqaca fiih waa lafdi inuu ku dhaco ama an yartaca fiih inuu xoolihii daajiyo seeraha loo diiday ayuu ku dhowaanaya alaa wa ina likulli malik malik kasta waxa uu iska leeyahay ximaa wax uu ilaaliyo oo dadka uu u diiday ayuu leeyahay alaa waina xima allah ilaahay ximihiisu ama waxa uu ilaaliyey maxaarimuhu waa waxyaabaha uu inaga xaaraantinimeeyey alaa waina fi ljasadi jirka waxaa ku sugan mudqatan waslad idaa falaxat haddii ay hagaagto falaxa aljasadu kullu jirkao dhan baa hagaagaya oo kudaba ku dayanaya oo waxa weeye dabagelaya waidaa fasadad xubintaasi haddii ay xumaatana fasada aljasadu kullu jirka oo dhan baa xumaanaya yani acmaasha ka soo baxaysa maadaama qalbigii xumaaday acmaasha ka soo baxaysaana waa xumaanaysa alaa wahiya qalbu xubintaasina waa qalbiga weye rawahu lbukhaariyu wa muslim wallahu aclam sala allahu ala sayidina muxamed waala alihi wasaxbi